barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afraad oo ku saabsan gabay masraxeedkii cismaan yuusuf dhegaystayaal aan idin xusuusiye dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyey bogo ka mida taariikhda casriga ah iyo isbeddeladii xagga fakarka ee bulshaweynta soomaalidu ay soo martay mase ahayn casharre aan kutubta taariikhda idinkaga soo guuriye waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo ka mid ah suugaantii xilliyadaa la curiyey gaar ahaan maanta masraxeeddii allaha u naxariistee uu cismaan yuusuf ku diiwaanin jiray ismaandhaafkii qaybaha ummadda waayadaas ka dhex aloosnaa waxaynu soo aragnay isaga oo hab masraxeedkiisii ku wada hadalsiinaya inan dhallinyaradii reer magaalka noqoto jiraaye iyo oday da'dii ka horraysay ah oo reermiyiinnimadu ay la wacan tahay waxaynu soo aragnay doodii uu ka dhexaysiiyey macallin cabdulaahi oo jiraaya macallimadii dugsiyada qur-aanka midkood iyo ustaad xasan oo isaguna jiraaya barayaashii iskooladii casriga ahaa ee dalka ku cusba mar saddexaadna waataydu naga maqasheen xifaaladii iyaduna dhex martay xaliimo iyo bayden oo kala jiraayay dumarkii hore iyo gabdhihii dambe ee reer magaalka ahaa waxna bartay maantana waa maase masraxeed kale oo isla gabyaagaasi uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka soomaalidu midba uu kan kale ka qabay gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinayo oo haddaan mar kale idin xusuusiyo ku aadan bartamaha kontonnadii qarnigii labaatanaad inta aanan taas u gudbisa aan idhaahdo gumaysigii reer yurub ee ina qabsaday ma ahayn wax fiican oo loo baholiyoobo wuxuu u taagnaa xorriyadka qaadka caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dulayntooda daldarashada khayraadkooda iyo midabta kooridooda ha yeeshee waa hore waatay soomaalidu ku maahmaaday gaalka dil gartiisana siiye waxaa jiray waxyaabo badan oo gumaysigii afrika iyo aasiya qabsaday ummadihii uu dalaalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen maxaa tolow ka mid ahaa dabuubtaydii ugu dambaysay waxaan uga gol leeyahay gumaysida dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonnimadeeda iyo midnimada dhulkeeda waxay soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay gadaalkii ku guulaysatay waa marka hore wuxuu halgankaasi isu keenay qabaa'ilkii soomaalida ee waayadaas ka hor midba uu gaarkiisa u noolaa tala midaysan oo ka dhexaysana aan abid yeelan waa marka labaadee waxaa abuurmay magaalooyin cusub taasoo sabab u noqotay in reer miyi badani uu reer magaal noqdo gaar ahaan wixii ka dambeeyey dagaalkii uu talyaanigu xabashida ku qaaday kuna qabsaday kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii waa marka saddexaade wuxuu gumaysigu dalka ka hirgeliyey dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ku saabsan iyaga oo weliba si gaara xamar uga furay kuwa laga baran jiray mabaadi'da culunta badda beeraha ganacsiga iyo farsamada taasina inkastoo ay ahayd waxbarasho kooban oo manhaj waddani ah aan ku dhisnayn haddana waxay indhaha u furtay markii dambe dhallinyaradii hoggaanka dalka qabatay maaraynta laamihii dowladda kuwii saraakiisha gumaysiga kala wareegay waa marka afraade gumaysiga iyo halgankii looga hor yimidba waxay si muuqata wax uga dooriyeen qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah taasoo ah haweenka soomaaliyeed meekhaankii ay ummadda ku dhex lahaayeen ayaa si degdeg ah sare ugu kacay waxayna iyaga oo mudan soo garab joogsadeen raggii dhaaxba yesi jiray ee carruurta raadka weyn ku sheegi jiray raggii u arki jiray inay yihiin xaas iyo maato ay tahay inay guryaha ku ekaadaan nimankii ku maahmaahi jiray gabadhi waa god ha kaaga jirto ama guri ninkeed ha kaa joogto hase ahaatee sidaan barnaamijyadii hore ku soo xusay waxaa jiray waxaas oo isbeddel ah soomaali badan oo aan u riyaaqine ka shakiday waxaana ugu daraa raggii qaadan kari waayey in ay iyaga la soo silmaan inay dumarku u hawoodaan arrintaas oo doodeedu ay dalka ka taagnayd ayuu cismaan yuusuf ka tiriyey maanse masraxeed uu ku wada hadalsiiyey cadar oo jiraysa dumarkii ilbaxay iyo maxamed nin uu u bixiyey oo reer magaal iyo reer miyiba noqon kara asii diidan meekhaankii haweenka u korray markii ay siyaasaddii iyo waxbarashadiiba ka dhex muuqdeen waxay cadar tixdeeda ku dhaliilaysaa ragga oo khilaaf soo dhex galay iyada oo aan weli gobonnimadii la helin sidaa darteedna inay bashiishato ay halis u tahay waxay ku dhaliilaysaa wahsi iyo baarar fadhiisan waxay daafacaysaa shaqooyinka dowladda ee ay dumarku doontaan iyada oo isla markaasna ka mahad sheeganaysa nimanka xafiisyada fadhiya ee iyada iyo waalkeed ay irduhu u furan yihiin ugu dambaystana iyada oo ka jan uga jeeda ayay maxamuud uga tacsiyeynaysaa wakhtiga wareegaye iyaga haweenkaa u samaaday raggana intuu naxoosiyey weydnimo iyo daranbaabi ku saday waxay tidhi waxyaalaha la wado dowladnimo waa ka weyn tahay ee haddaan la iswalaalaysanayn wacadkii beenowye nimankaa waswaas iyo qalbiga wax uga buuxaane wanaag baanu ka qabnaa raggaas waaliyaalka ahe wejina waannu ku leenahay annagu wadar ahaantoode xafiisyada la waasan yahay annaga nagama waabshaane wax dheer buu noqday oo shuqulka waa loo warfaayaaye maantii warkiis soo galo oo loo warqada goosan waardiyaha way iska agmaraa namana weecshaane idinkaa walaac idin hayaa oo wareer qaba eh waddadiiyo jidkaa tuban tihiin waa badiye leyle weydnimo iyo baahay u dhiman wabarradiiniiye saacaa wareegaye ninnima waafi way tahaye haddayse inani wax aqoon tahay oo waajibkeed gudato inaan wiilku ka horraynin baa laysku waafaqay nabsaa idin wadaray jeer haddaad naga wacnaydeene qajeel baad ku wadateen haween waxa idin doontaane wakhtaa idin hayee maxamedow wahanka aashiina bay tiri maxamed baa kolkaa jawaabay wuxuu soo qaaday doodii waayadaas uu ragga qaar ku celcelin jiray ee ahayd waa la lugoynayaae waxba dumar maamul dowladeed kama geli karo wuxuu kale su-aal ka keenayaa xafiisyada ay cadar ka mahad sheeganayso ee iyaga hablaha ah sida fudud loogu ogol yahay ragguna uu geli kari la'yahay taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arrin mudan in afka laga maroojiyo wuxuu yidhi libaaxaba wahsaa qaban hadduu waayo dhuuniga ee inkastuu waxtar ahaa kolkuu weyd la kici waayo waraabihiiyo way iska hor wadaan weerka gaabaniye idinkana wakhtigu weydin hoday wadar ahaantiina in wareer ku dhacay loo maleeye weliba qaarkiina waalaad ka doorteen xilkaad weheshanayseen waxba kama gashaan dowladnimo wadina maysaane waayaha kan hawsha leh rag ba idiin wakiilo ahee waa idinka waayeeshan yahay wiilka noo yariye wejigaad hesheen iyo xurmada la idin weyneeyey xafiisyadaad walam leedihiin een annagu weynay wanaag kuma jiree waa amuur laga waswaasaay wiyeerkiiyo xadheedaa loodana laga waraabshaaye wabay ka cukanaatiyo hadday waraha soo nuugto inay waa ku qadibay kolkay wabaxda moodaay idinkuna wax yarabaad u fili xaajo waafiyahe hadba meelaan idin waafaqayn ha isku waabina eh wax walbana u fiirsada adduun hor uma haysaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo